kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa shirweynaha maamulo samaynta gobollada jubbooyinka ee ka socda magaalada kismaayo shirkaasi dowladda kumeel gaarka ah ayaa ku tilmaantay shir aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka federaaliga ee soomaaliya islamarkaana u aragta mid si khaldan ku socda dhinaca kale mas-uuliyiinta gobollada jubbooyinka ayaa shirkan ku tilmaamay mid ay ka qaybgalayaan dhammaan dhinacyada gobolladaasi ku sugan oo markaasina ay doonayaan in maamul ay ku samaystaan waxaa kaloo soo baxaya qayladhaan iyo cambaarayn ka imaanaysa qaar ka mid ah qabaa'ilada dega gobollada jubbooyinka oo ku tilmaamay shirkaasi mid lagu degdegay oo aan loo dhammayn arrimahaas iyo kuwo kale ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaana barnaamijka marti ku ah jenaraal cabdi mahdi cabdisalaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta gobollada jubbooyinka waxa uu ahaa guddoomiyihii hore ee guddiga abaabulka iyo difaaca gobollada jubbooyinka haatan waxa uu ka tirsan yahay guddiga qabanqaabada shirka ka socda magaalada kismaayo waxaana su-aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna jenaraale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha bal waxaan rabnaa inaad faahfaahin naga siiso waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta gobollada jubbooyinka ka soo jeeda waxaad ka mid tahay guddiga qabanqaabada shirka maamul samaynta jubbada hadda ka socda magaalada kismaayo waxaad ahayd guddoomiyihii hore ee guddiga abaabulka iyo difaaca gobollada jubbooyinka xog badanna waad ka haysaa dabcan magaalada kismaayona waad ku sugan tahay maxaa faahfaahin oo aad naga siin kartaa shirkan socda iyo siduu ku socdo bismillahi raxmaan iraxiim aad baad umahadsan tihiin hawishaan xurunteedu waxaa iska lahaa madaxweynihii hore sheekh shariif ayaa lahaa labada dawladood kenya iyo soomaaliya ayaa iska kaashaday oo isla ogolaaday in aagaan maadaama halkaas gobolada soko oo dhan wadamada shacabku ku sugnaayeen oo hawisha xamada xamar aan ku urursaneyn in aagaan laga furo gobolada jubbooyinka abaabul laga sameeyo dawladda kenyana gacan laga siiso marka waxaa ku sharfan baan ohan karaa hawishaan marka hore bilaabay xurunteedii madaxweynihi hore sheekh shariif baa lahaa saasay hawlka ku bilowday waxayna hawl dawladda kumeelgaarka ee soomaaliya xurisay ahaa hawl dawladda maxay ahayd dowladda soomaaliya ay ka codsatay dowladda kenya ahayd saasuu ku bilowday aakhiritaankiina hawshii saasay maxay ahayd guraaradkeeda kusoo noqday ismaayo markii la yimid marka goboladii degmooyinka qaarkoodna weli dhigan yihiin waxaa loo baahday odagtiinku maamul baa loo baahan yahay labaatankii sano waxoogaa waxaa jiray qabsiyo badan markas waxaasoo dhan looga baxo bulshadu waxay jeclaatay ama gudiyadii farsamada hawlka gacanta ku hayay iyo ciidaba iyo waa laisku raaxayn badaa furo oo shirkii la furo maamul maamul goboleed la sameeyo kadibna meelaha dhimanna gacanta maxay ahayd cadowga laga bixiya marka hawsha halkaas mara nagu furmay alxamdulilah waxay ahayd arrin aada wanaagsan baa bilaabatay inta kalena dhamaystir kale waa samayn doona haddii ilahay daa waa gartay shirkan waxa uu soo bilawday sidaad ii sheegtay maalinta maalintii khamiista ahayd ilaa iyo goormuu soconayaa sida qorshuhu yahay waxaan samayn doonaa haddii ilaaha yidhaahdo gokol guddiga qabanqaabada ayaa hawsha hagaysay shirguddoon hadda shirweynaha markii hadda haddii ilaaha yidhaahdo la isku laabto la isugu laabto shirguddoon baa la samayn doonaa shirguddoonkaas ayaa daydka maaragtay u dambeeya iyo bruseesku sida uu noqonayo jadwalkeeda rasmiga ayaa samayn doona marka ilaal baynu ka saxaynaa taas maaragtay sida uu u soconayo waktiga maaragtay uu ku ekaan doono haddii ilaha yidhaahdo jenaraale waxaad moodaa dowladda federaalka soomaaliya in shirkan aanay ku qanacsanayn oo ay dhaliishan tahay mas-uuliyiin dowladda kumeel gaarka ka tirsan baa ka hadlay waxay leeyihiin shirkan maaha mid dastuurka waafaqsan oo xalaala oo dowladda kumeel gaarka ay taageeri karto arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa wallahi horta waa nafsiib daro dowladdu maxay ahayd haddii ay kasoo yeedhe waana la socdaa waa la ii sheegay ra-isul wasaare inuu hadlay si ka naxisay ummadda sugooyinka runtii ka naxisayna waa uu u hadlayay ra-iisul wasaaruhu dadweynaha ra-iisul ballaaro runtii maxay ahayd marxalada lagala soo kulmay oo maanta hindiila filanaya oo maanta maruuda u bilaabatay maanta saddex miisyada ugu waaweynaa gaashaandhiga arrimaha gudaha iyo maalintaay noo yimideen oo aan maalinta ku baryayna noo fura shirka inoo maxay ahayd dowladdanadii aasi noo fura aan lahayn dib baan isugu noqonaynaa waana idiin imanaynaa ay ballantu ay ahayd wixii sidaa ahaa in dawladdu maxay ahayd kaalinkeediina ay buuxin haddana ay shirkiina qabido waa arrin maxay ahayd runtii laga naxa wey waxaan leenahay dawladdu ha ka laabato maxay ahayd arrinta ay ku dhawaaqday hana timaado shirka hana daadiiso wixii kaalinkeeda ay ku leedana ha gasho maxay ahayd dastuurka ayaa dhigaya in maxay ahayd gobolada intii israaci karta laba gobol iyo wixii ka badan maamul goboleed ay samaysan karaan oo maxay ahayd ay dawladooda kamid noqon karaan sharcigaa dhigaya marka sharciga ayay inay ku fadhiyaan marka bulshaduna xaq bay u leedahay inay samaysato marka saasaan leeyahay dawladda insha allah waxaan rajeynaynaa inay aqbasho oo dhagaha u furaysato dhagaha maxay ahayd u dhaadhiciso maxay dalabka bulshadu bulshooyinka reer jubbaland jeneraale waxa muranku uu ka taagan yahay halka sirtu ay ka quruntay ma aha in maamul loo sameeyo jubbooyinka iyo inaan loo samayn dowladda kumeel gaarka way caddaysay in maamul uu u baahan yahay gobolka jubbooyinka beesha caalamkana way sheegeen in maamul loo baahan yahay in meelaha kooxda al-shabaab laga saaro o dhan maamul inuu loo sameeyo ay muhiim tahay dastuurka sidaas sheegto wuu xusayaa in maamul goboleedyo laba gobol iyo wixii ka badan ay samaysan karayaan laakiin waxa laysku haystaa waxay tahay doorka dowladda kumeel gaarka ay ku yeelan karto maamul samaynta gobolada iyadiibaa dowladdii federaalka ah oo sharci ah oo la oqoonsan yahay marka ma moodaa in dowladdii waxaana raalli ka ahayn aad idinkii samaynaysaan oo aad soo uma ekaanaysaan jabhad meel qabsatay oo maamul samaysanaysa adeer maya uma eko mana ismana mana u eko mana u ekaan doonto marka waxay la tahay arrintaas dawladda in la weydiiyo waayo annaga nafsanada hadda shaki waxaan ka qabnaa dawladda oo kaalinkeedu ahaa inay halkan ciidamadan iyadu maxay ahayd ciidamadan ha qabtirto ciidamadan ay u dhamaystirto dadkan abaabuso wadankan xorayso yacni kaalinkii dawladda annagu inkastoon dawladdii kamid nahay oo dadkii dawladdii aan nahay haddana anagoo isxil saarnay walaalahnay amisoonna maxay ahayd kaashanayna haddii dhulkii la xoreeyey oo dadkii ay maxay ahayde ismaamuleen is-abaabuleen oo maamulkii wixisaan ay rabaan hadday dawladdu diido oo dhulkani waa dhulkii soomaaliya ugu horansanaa sideed iyo tobanka rijin ee soomaaliya waa kuwa mashaariicdii ugu waaweynaabaa ku yaal faan noolaa ku taal mugaan baa ku yaal waxaa ku yaal maxay ahayde mareebey baa ku yaal soomaali fruud baa ku yaal yani labadii webi ee soomaaliya marta dadweynkii baa marta marka goboladii ugu horansanaa ee soomaaliya wuxu taran lahaa weye marka in la xoreeyo ammaankooda la sugo oo maamul maxay ummadda soomaaliyeed ay ka faaidayso loo sameeyo dawladdu hadday diido alora dawladda waxaa odhan karaa dib ayada nafteeda haloogu noqdo dawladdu arrintaa hadday diido ayada nafteeda la odhan karaa maxay ahayd waxbaa ku jira meeshaas hadda waa socdaa shirkii maamul samaynta jubbooyinka inkastoo dadka qaar iyo beelaha qaar ay ka daba hadlayaan oo ay diidan yihiin oo iyagana gobolka ka mid a oo maalin kasta baaqooda iyo hadalkooda uu soo gaaray idaacadda v o a shirki wuu socdaa wuu furmay dowladda kumeel gaarkaana way diidan tahay marka rajada aad ka qabtaan in waxa ka soo baxa shirkaasi ay hirgalaan oo lagu wada qanco intay la eg tahay adeer waa lagu qancaya dowladduna ma diidi karto bilxaqiiqa markeeda anagu ma amrin laakiin sharciyaddaana wada amri sharciga sharciga waxaa loo samaystay ummada sharciga waxay u samaystaa sharciga cid walba yadaa ka sareeya sharcigaasaa noo yaal haddii sharciyadda aan ku gafno annaga khaladka iskale annaga qaadana laakiin hadda anagu sharciyadda ku fadhino maxay ahayde dawladda iyo cid kastayba waxay la tahay inay ku qasbanaan qasbanaanayso wixii ummaddu samayso inay raacdo waxaa timid saluug kale ummad oo dega dadka deegaanka dhexdiisa ah waxaa ohan karaa anumata wixii shaksiyaada qof waa gooniya laakiin beelaha degan gobolada aada hadalkayga si fiican u dhegeyso beelaha saddexdan gobol degan hal beeloo ka maqan shaksiyaad waa jiri karaa dadba beel dhexdeeda wax isku haysato waa waa dhici waa dhici waa dhici karaa waxyaaba noocaas laakiin beel soomaaliyeed oo ku xa ku xa lagu xasiray iyo oo iyo beel soomaaliyeed oo ku dulman iyo beel soomaaliyeed ku maqanidna ma jiro marka wixii ka soo baxay nationalkii iigadna way ogyihiin dowladda soomaaliyeedna way ogtahay dadweynaha soomaaliyeedna iyagaa dhistay marka cid waliba inay u hoggaansato gacantiisa an waxaan qabaa xaq inay igu leeyahay aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegeystayaasha qadka ku jira ayaan soo gelinaynaa mid ka mid a dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriirtay magacayga waxaa la yidhaha axmed maxamed sheekh ismaayaan joogaa marka hore dhammaan dadkana dhegeysanaya waa salaamantihiin magaaladana way fiican tahay aada iyo aad bay nabadgelyada iyo dhan kasta u fiican tahay dadka magaaladay kusoo noqonayaan aad bayna ugu riyaaqsan yihiin shirkan iyo amuuraha socdaan qolada maamulka inay shirka si fiican u daabixiyaan oo si cadaalad ah iyo si nabadgelyo ah ugu socdo ayaan aniga soo jeedinayaa intaasaana kaga baxaya aada iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi naga soo wacay magaalada kismaayo generaale markaad fiiriso shirka siduu ku socdo ka qaybgalka shirka oo kale xubnaha ka qaybgalaya tirada intay leegyihiin iyo gobolada ay ka yimaadeen bal haddaad faahfaahin yar naga siiso su-aal fiican weye waxaa hore loo loo jaangoy loo qoondeeyey ergod inay noqoto shan boqol oo maxaayde xubnood inay noqoto waxay ka kala imanayaan jubbada hoose jubbada dhexe iyo gedo saddexdaa gobol oo ka kooban shan iyo toban maxaayde distri ama shan iyo toban degmood ka kooban iyo ilaa dhowr boqol oo tuulo iyo maxaa ahayde beelood ka kooban ayay dadku ka imanayaan dhismadii ayaa jooga ayaga ayaa maaragtay salaamiintii maarata iyaga ayaa ayaa ergooyinka iyo qaabka iyo waajibaadka iyo hawsha leh hadaan ku sheegan hadii laha yidhaahdo maalmaha usoo horeeya waxay dooran doonaan shirweynuhu waxay dooran doonaa shir guddoonkii shir guddoonkii markii lahoola dee dabcan waxay ugu muhiimsan shirka horyaalla ay dastuurku noqon doonaa saasuu usocon doonaa dastuurka muhimadu waxaa weye dastuurka waxa la ansixiyo kadibna qawluhu saasay usocon doonaan marka waxay ila tahay ammaankuna waa noo sugan yahay wuu aada u wanaagsan yahay oo ciidamada soomaaliyeed iyo ciidamada amisoomna waa noo joogaan ninkii ka maqnaada waa in dhaxal aabihiisa maxay dhaxal adoogii ka qabay baa la dhisay saas saasaa odhan kara maa ka maqnaa wa waa gartay laakiin dadka idin dhaliilaya ee shirkan iyo qaabkuu ku socday iyo qaabkuu ku bilowda dhaliilasha usoo jeedinaya waxay leeyihiin waxay ahayd in gobolka intiisa kale meelaha kale aan weli gacanta dowladda ku jirin ama ciidamadiina ku jirin marka hore lagu soo celiyo waxay leeyihiin waxay ahayd in beelaha gobolka dega oo muddo fara badan colaad iyo dhibaato ay dhex martay waxay ahayd in dib u heshiisiin laga laga hormariyo shirkan oo markaa kadib shirkan la qabto waxay leeyihiin waa lagu degdegay marka arrintaasee u aragtaa wallahi waxaa odhan karaa sax ma aha horta dhaliilba diidayna oo malaa'iga mandian dad bashara wey dadka hawsha wada oo dhan waa dad bashara wey qaladaadna waa iman karaa waa marka horta waxaa leeyahay ciddii wax saxid rabta maaragtay oo wax kordhinaysa welcome waa waa u baahan nahay laakiin dhaliilahaas hadday dhagax la tuuraya camal iska noqdaan wax unba kordhinayaan marka waxaan qabaa in maxay ahayd wax wanaagsan iman doono laakiin aysan iman doono maaragtay dhibaatooyin iyo iyo dadka qaar ku buunbuuninayaan dan dib heshiisiin maba dagaalsanin cidaama dagaan ma dagaalsanin yaayan dib heshiisiin loo haddii waxay dilaan kulli dib yaro khilaafaada jiri doona oo isaguna kamida libyadan qabanqaabada ku dhex jiri doona haddii wax yara yimaadiina wax laisku qabtaa maaragtay wax yara laisku qabtana wa wa wa gobolka jubbooyinka waxaa degan dad fara badan oo soomaali oo kala duwan baa degan oo ku nool dad laga tira badan yahaa degan marka qorshaha ma idinkugu jirtaa in xuquuqda dadkaasi laga tirada badan yahay aan la duudsiin oo shirkaa aad kismaayo ku qabanaysaan iyo maamulka loo dhisaya ay ka dhex muuqdaan ada xaq waaye maxaa meeshaan dad islaameynu nahay oo muslimaynu nahay ilaahay baana maxay ahayd nagu waajibiyey inaynu maxay ahayd cadaalad inaan ku dhaqno cadaalad sabeen marka dadka soomaaliyeed qof waliba xuquuqda gobolka looma wadaan waa loo kala badan yahay waa loo kala lakin qof waliba xuquuqda kuleeyahay marka waa waa ku dadaaleynaa ilaahayna hana waafajiyo waxay ahayd in cid kasta oo soomaaliya xuquuqda haysto wax loogu diidan hadee mamaawaila soomaaliya hadda cid yar iyo cid badan soona ma jirtay cid waliba maxay ahayd kaalin bay leedahay cid laga tallaabsan karaan cidaan looga baahnayna ma jiro waa runtiina dhulkan dadka degan goboladan waa dad murqumaala waa dad xoogsata waa dad nabadeed wey runtii dhibaatada ha iska saameyso burburkii hayna waba saamey wadanka ha sameeyo laakiin dadkan sida lagu yaqaano caadadooda dhaqankooda dad murqumaala wey dad xoogsataa wey dad wax soo saara wey marka waxaan filaynaa inaysan muskila jeli doonin insha allahu nabada jiri doonto wax wada qabsi iyo wada maxay
waa gartay dhegeysto kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinayaa dhegeyste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso anigu waxa weeye waa khaalid oo xamar jooga khaalid barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa marti ku ah jenaraal cabdi mahdi oo ka mid a mas-uuliyiinta gobolada jubbooyinka kana tirsan guddiga qabanqaabada shirweynaha maamul sameynta jubbooyinka ee hadda ka socda magaalada kismaayo haddaad qabto fikir iyo su-aal aad u jeedinayso generaalka si uga jawaabo okay generaalka waxaan leeyahay waa salaamaya marka hore sida hadda sheegay hadalkiisa waad maqlayo oo wuxuu sheegay maamulka in si cadaalada loo dhisayo qof walbana inuu xaqiisa ku helayo ama ha yaraado ama ha badnaado waxaan weydiinayaa maxaa laga cararayaa oo dadka loogu siilaayahay inay aayahooda ka tashadaan isuna yimaadaan wakti iyo xilli ay ku habboon tahayna ay ay ay dadka ku simaan maxaa looga cararayaa oo sababay ma joogsanayo oo looma fadhinayo oo xilligaasaan ku dhawaaqayna oo waa iska dhawaaqaynaa iyadoo dadkii dadkii xaqa u lahaa inay maamulka ka dhistaan ama ay ku heshiiyaan ama ay maaragtay fakarkooda saliimkaa wax ka dhahaan ay ka maqan yihiin oo goboladii qaar maqan yahay inta badan oo dadkii kale oo munaasibka u ahaa ama siyaasiyiin ha noqdaan ama dhaqan ha noqdaan ama dadkii munaasibka u ahaa inay ka hadlaan ay ka maqan yihiin maxaa sababay maxaa lala cararaya maxaa lala cararaya taasa su-aal su-aal ah generaal waad maqlaysaa wayo wa walka waa mahadsan yahay wa waana salaamay aniguna wa wa waa salaamay su-aasha ah marka maxay ahayd maxaa lala cararaya waa runtiis waa cararaynaa waxaan ka cararaynaa cadow waan ka cararaynaa baahidaan ka cararaynaa dhibaatadaan ka cararaynaa waxaan ula cararaynaa ummadda iyadu maxay ahayd labaatan sano adeer labaatan sano maxaa intaa ka badan minaynu sii taagnaato labaatan sanaynu gurba ku jirnay labaatan sanaan maamul la-aan ku jirtay labaatan sanaan dhibaato ku jirnay marka inaynu cararno oo xagga wanaagga u cararno xaq bay nuusaylahayna waana faray midda kale adeer barnaamijkan afar sano u socda afar sano maa yar adeer afar sano oo kaamila adiga hadeer two thousand maxay ahayd ninety june buu bilowday bishii june buu bilowday hadda waad ujeedaa xilligeedu marayna marka waxay ahayd ma ma yaro waktigu naguma yaro adeer wakti wakti dheer b waktigu badan baa inaga lumay dad maatiya halkan jooga iyagoo goboladii ugu hobaysan fardhiya oo webiyadii ay maraan oo badii mad oo berrikii mad oo xoolihii leh oo wax walba leh iyo haddana xilya qaxootiya daafsan yihiin oo sakaraatay miyaadan eegayn kuwa adeer waxa weeye kuwa kuwaasay ugu degdegaynaa inaynu waxay ahayd kuwan xalaawayaashaan aan ka cayrino oon ka xorayno oon ka cayrino iyagana aan maamul u samayno taas weeye ta kale ciddii hadda kolley shaksiyaad weeye hadda beela maxamed hadday qufaqayna weelkan diyaaradda xamar wiigii baanuma laba jeer oo wiil diyaaradu laba jeer soo noqoto oo afartan qof soo qaaday eeaadaa marka cid kasta oo hadda maxay hayday joogto ama soomaaliya gudaheeda joogto ama dibadda joogto waa loo baahan yahay adeer maxay hayday hala yimaada laakiin wakti kale inaynu suu limin oo inu nidhaahno maxay hayday waan sheekaysano oon iska fadfadhino iyan ka macaanan inaynu dadkeena u talino oo dadkeena wax u qabanno waxbarashay u baahan yihin oo caafimaad bay u baahan yihin nololbay u baahan yihin waxqabsay u baahan yihin maalin ba inaan i c r c iyo w s b iyo iyo ha noo keenan cunto inagoo waxay da goboladii ugu hodansanaa jiro miyayna ku dibayno marka meeshaan u ordayna u cararnaa taas iyaadee aad baad u badsantaha jenaraale waxa xiga ee qorshaha idinkugu jira shirkan dabadii muxuu noqonayaa insha allahu ilaahana waafajiye waxa xigaaya wuxuu noqon doonaa shirkan in maamul ka soo baxo maamul goboleed oo dhamaystiran oo hay-adihiisii u dhamaystiran yihiin oo garsoorkii leh oo qaybta cidajinta leh oo qaybtii fulinta leh inuu ka soo baxaa ayaan rajeynayna waa gartay dhegaysto kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinaya dhegayste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waxaan joogaa muqdisho maxamed cabdulaahi xirsi fakirkayga waxa weeye tubooyinka ku aadan tubooyinka walaalow meelaha nasiib darada ay ku dhacday soomaaliya kolkay dhibaato ku wada dhacday meelaha nasiib darada sida khaaska ay ugu qabatay dagaalaha la degeyn weye haye uma baahna maanta dhib iyo wixii hore in lagu celiyo waa loo baahan yahay in la dhiso laakiin waa goorma waxaa la dhisi karaa meeshu markay nabad noqoto oo dadka deegaanka ay isu wada imaan karaan oo dadka deegaanka wada joogaan oy ka wada tashan karaan hadda qoys baa jooga shabad qoys ah ayaa meesha jooga annagu qoys ma dhahayno waxaan ognahay in meesha ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ciidamo kale oo ka tirsan jabhadda raas kambooni oo taageersan dowladda ay qabsadeen waxa maamulku samaynayna iyaga ay yihiin oo inkastoo dowladda kumeelgaarka iyagoo ay ku kala aragti duwan yihiin bal su-aal haddaad qabto generaalka aad weydiinayso walaalle meeshu waxa jooga waan ognahay soomaali baan wada nahay generaalka laftiisu waxaan ogahay in meesha dadka joogo oo jamhadda meesha joogta waa raiskabooni raiskabooni qayb bay gashaa qabiil dharan ma dhisan kara maamulna ma dhisan kara saasaan qabaa aniga generaalka markaa waxaan su-aalahayaa generaale waxaan ku su-aalahayaa kismaayo xagala geel waxa gurtii la geliya ka weyn magaalo madaxdii saddexaad weeyo see yacni u dhisaysaan maamul ayada oo dadka jooga heshiisna uusan wada ahayn nabadna aysan wada ahayn aanna la wada joogin see u dhisaysaan oo maamul ugu dhisaysaan a waxa weeye marka nasiib darrada horta taaga waxa weeye haddii cid aan xoogaal u ahayn ka hadasho oo baysaada barnaamijka jubooyinkaan saxaya sida example oo kale ciyaan dhexdaas waxaan maqlay wasiirka awqaasta jibuuti oo ka hadlaya oo le four point five oo lagu maamulo jubooyinka haddii nin gobolada dhexe jooga ka hadlo oo nin bari jooga ka hadlo oo nin xamar jooga ay ka hadlo si markii loo fiiriyo waa dad soomaaliyeed oo dee waxba ma qoodsanayna laakiin talada dhabtaa xoogaal umaaha yani xoogaal ma noqon karaa hawshan adeer waxaa weeye dadkii jubooyinka way wada jooga way ku dhan yihiin waa mid taas oo dad ka maqani ma jiraan waayo waxaan kaa dareemaya xoogaal la-aan baa ku midda kale iyo midaan dadka qaar ay leeyihiin iyadoo goboladii la xorey yaa xoreynaya gobolada soo maamulkii xoreyn lahaa in la helo soo maha adeer yaa u xil saaran ma cid hadda gaar oo lagu ogyahay hadda musharika rooni iyo qaabkii maaha ma jirto ko ta kale waxaa tidhi hadda camboni waa waa waa waa waa qabiil gaara wal inagu dhaftada waaweyn baan inaan xishoona ama wanaagsan adeer ma aha ani camboni kama tirsan laakiin xoogaal baan ka ahay camboni waa xooga ugu culus oo ka qayb qaatay dagaalka halkan oo ku naf waayay oo ku dhintay oo ku dhaawacan oo intaas uuriyaanay intaasoo agoonaya ay taallo wey waana soomaali wey soomaalida jubbooyinka wey haddii loo baahdana xitaa waa kuu magacaabi karaayo waa ku dhihi karaa maxaa yele reewel baa ku jiro reewel baa ku jiro reewel baa ku jiro kuwaan kuda kula hadalsiin karnaa aad iyo aad baad umahadsan tahay mar kale waxaan kaaga mahad celinaynaa jenaraale kasoo qaybgalka barnaamijka wicitaan ka dhegaystaha idinkaa mudan waaba idinkuma taasoo kale waa idin macnaydiyo ood aad aad baa umahadsantahay intaa ayaanu dhegaystayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo aan kaga hadlaynay shirweynaha maamul samaynta gobolada jubbooyinka ee ka socda magaalada kismaayo waxaa barnaamijka marti ku ahaa jenaraal cabdi mahdi cabdisalaan guddoomiyihii hore ee guddiga abaabulka iyo difaaca gobolada jubbooyinka haatanna ka tirsan guddiga qabanqaabada shirka magaalada kismaayo ka socda waxaana su-aalo ku weydiinayey qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna intaan barnaamij midkan la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad gelyo